Sannadihii u dambeeyay, guud ahaan dalka waxaa ku soo badanayay xaalufka dhirta oo dhibaato ba'an ku haya deegaanka, taasi oo dadka qaar ganacsi ahaan u jaran jireen dhirta. Waxyaabaha ugu badan ee sababa isbeddelka cimilada sida abaaraha, daadadka, ayaa loo saameeyay xaalufka dhirta. Bulshada ku nool degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu booriyey inay ilaaliyaan dhirta, isla markaana ay beeraan dhir badan si deegaanka uu u noqdo mid qurxoon oo cagaaran. Qaar ka mid ah aqoon-yahanada ku nool degmada Dooble ayaa bulshada la wadaagay fariin ku aaddan ilaalinta deegaanka.
magacaygu waa sadaan maxamed axmed wallaahi run ahaantii waan way jirtaa inay xa- waddankeenna ku soo badanayaan xaalufinta dhirka waxyaalaha keenayana waxaa ka mid a mataqaanaa baahi baa ka mid a marka waxaan qabaa dadka in tallaabooyin sharciga laga qaado tallaabada sharci markii laga qaadana dadka mataqaanaa loo sameeyo camal kale ama lagu baraarujiyo waxyaala ay dhirta kaga marmaan sida inay dhulka qabtaan ama ay mad- een, beera intay samaystaan wax soo saar ay sameeyaan ama ilo kale oo dhaqaale oo kan mid la- ay kaga gudbi karaana in la tuso dadku waxay aaminsan yihiin inaysan dhirtaas inay ka ganacsigeeda uun nolol ahayn inay- inay- inay inay jirtay ayay aaminsan yihiin marka in la falo dhirta lafteeda in la beero oo midho laga soo saaro ay waxtar yeelato ay midhaheeda intifacsadaan dhaqaale ka sameeyaan lafteeda in la banaan qaba aniga waxaan qabaa bulshada in wacyigelin dheeraada la siiyo oo muhiimadda dhirka ay leedahay lagu tababaro oo lagu wacyigeliyo si ay uga fogaadaan wax dhirta khatar ku keenaysa maadaama dhirtaan u baahannahay la-aanteed aan noolaan karin marka bulshada waxaan ku wacyigelin lahaa dhirta in la gooyo oo lacag laga sameeyo waxaan kaloon samayn karaa isla iyadii oo dhirkii inaan beero oon lacag ka samayno oo mataqaanaa midho iyo aan iyada ka heli karno waxyaalahan u baahan nolosha uga baahnayn marka bulshada waxaan ku wacyigelin aan leeyahay dhirta meesha goynteeda lacagaan ka raadin lahayn abuuritaankeeda lacagaan ka raadinno magacayga saddexan waa abdulaahi xasan cabdiraxmaan Ee, bulshadayda waxaan u diraya waxaa waaye inay laga shaqeeyo ee, badqabka dhirta ee deegaanka in laga shaqeeyo waa mas-uuliyad qof walba saaran inuu ka shaqeeyo deegaankiisa waa in laga shaqeeyo Ee, ugu yaraan laba geed saddex geed afar geed inay qof walba gurigiisa iyo agagaarkiisa waddada xataa marayso in geedaha lagu beero si bilicda deegaanka loo soo celiyo ee, deegaankana intuu deegaanka kale ka dhir badan yahay xagga roobka xataa waxay sheegayaan quurada inuu s- roobka xitaa ay muhiim u tahay dhirta in dhulka dhul roob ku filan hela inuu noqdo marka bulshada aad baan ugu ugu dhiirigelinaynaa inay ka qayb qaataan badqabka dhirta ee deegaanka